barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan idil ahaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ee qaybteeda duhurnimo idin kaga imaanaysa washington idaacaddeenna waxaad kala socotaan mawjadaha sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka miturbaaniya ee reerka efamiyada magaalooyinka qaar
duhur wanaagsan idil ahaantiinba dhegaystayaal waa salaasa bisha mey waa saddex sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinkugu hayna barnaamijka waxaa ka mida saxafi naafo ah oo dhinaca aragga ka naafoobay oo ku nool magaalada muqdisho kana shaqeeya habka wariyanimo oo uu noloshiisa ku soo saarto soomaaliya marka laga hadlayo dhammaanteed waxaa ka jira macnaha maanta waa caqabado wada miiran maxay ahayd waxa aan ka shaqaynayno waa siyaasad karkaraysa oo dabka saaran oo runtii markasta markaad tabinaysa aad is leedahay alleeleh dhinacan maanta brograamkooda ama warkooda aad tabinayso armooda yacni maarata culays kaaga yimaadaa
qodobada kale aad maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a boosaaso oo tababar loo fidiyey dhallinyaro iyo ganacsato kala duwan kuwaas oo lo- la baray habka ay u kalluumaysan karaan
jaakadda waxaan rabaa markii aan ku- yani si- aan saaranahay doonta ama sixiimadda si loo si boqor- si loo yaqaano eh, qofka siduu u yaqaano hadba En waxaan rabaa yacni inaan jaakadda gashto si beri ah yacni ama dhibaato yar oo badda xaggeeda ah baddu waa iska dhibaatooyin badan tahay
dhankii heesaha ayaan iyaguna barnaamijka ka marnayn
ama degal barwaqa indhuuka madaala
codkaas sahre ilays iyo weliba qodobo kaleba goordhow ayay noo soo socdaan marka horese qodobo ka mida warkii caalamka
dadaallo waayadan ballan waday ayaa dhinacyada ku dagaalamaya waddanka suuriya waxa ay ku gaareen xabajoojin maanta lagu dhammeynayo colaadda waddankaasi ka jirta magaalada moscow halkaasoo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Zer- sergey lovrev uu martigelinayay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee arrimaha suuriya stefano de mastura si markaasi wadaxaajoodka mar kale miiska loogu soo wada noqdo xabajoojinta u dhexeysa ciidamada taabacsan dowladda iyo mucaaradka ayaa waxa ay dhaqan gashay goor dambe oo bishii febraayo ahayd ee sanadkii tegey kadib markii xoogaah ay hoos u dhigeen rabshado dhinacyada mar kale ay geysteen dagaalka ayaa wuxuu ahaa waayadan dambe midkii ugu darnaayo ka dhacayay magaalada waqooyiga ku taalla ee xalab halkaasoo la sheegay in boqolaal dad rayida ay ku dhinteen markii ciidamada dowladda lagu eedeeyay doqon inay ka geysteen gobolkaasi tobannaan kun oo shiico ah oo ku nool dalka ciraaq ayaa isugu soo baxay siyaaro waqooyiga magaalada baqdaad taas oo ku beegan xus loo sameeyo imaam muusa al khadiim inkasta oo ay jiraan cabsi la xidhiidha in weerar ay dhacaan inkasta oo kor loo qaaday sugidda ammaanka taas oo ay ku jirto iyadoo waddooyinka qaarkood la xidhay ayaa haddana kooxaha sunniyiinta ahi waxay sii wadaan weerarada ay qaadayaan kaas oo ay ugu dambeysay weerar dhacay shalay isniintii oo lagu dilay ilaa siddeed iyo toban ka mid ah dadka siyaaradan ka qaybgelaya
duhur wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda dhallinyarada maanta soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ugu khatarta badan ee wariye uu ka shaqeeya waxaana dhici karta in la dilo ama la dhaawaco oo la xiro suxufiyiinta soomaaliyeed haba ugu darnaadaana kuwa jooga magaalada muqdisho cabdifataax xasan axmed oo loo yaqaano kalgacal waa suxufi araggala waxa uuna ka howlgalaa idaacadda goobjoog ee magaalada muqdisho wuxuu u qaabilsan yahay wararka baarlamaanka isaga ayaana shaqadiisa maalin walbaba aado oo u kalaha haddaba wariyaha v o eda ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa la kulmay waayihiisa nololeed ayuuna kala sheekaystay suxufigaasi
soomaaliya marka laga hadlayo dhammaanteed waxaa ka jira macnaha maanta waa caqabado wada miiran maxay ahayd waxa aan ka shaqaynayno waa siyaasad karkaraysa oo dabka saaran oo runtii eh, mar kasta markaad tabinayso aad isleedahay alleleh dhinacan maanta eh, programkooda ama warkooda aad tabinayso armooda yacni maarata culays kaaga yimaadaa waana runtii wax dadka caadiga ah oo siyaasadda dadka hadda aan la shaqaynan ama siyaasadda ku jira laftirkooda marka aan la sameynayno eh, interviewada waa ku aragnaa in caqabadaha qaarkood ay haystaan laftirkooda oo aynoo sheegaan in xataa waxyaabaha jira ama waxyaabaha noocaas oo kale aysan ka hadli karin waan gartay cabdifataax adiga si gaara ee- ee araggaad la-dahay haddana magaalo colaadeed baad ka shaqaysaa oo muqdishoad joogtaa M- maxay yihiin caqabadaha shaqa maalmeedkaaga aad la kulanto sideed ku tagtaa goobaha shaqada sideed ku tagtaa shirarka jaraa'id Ee, baarlamaankaad ka shaqaysaa si gaara aad u qaabilsan tahay warbaahintaad ka shaqaysa goobjoog see ku gaartaa Eh, cabdiqaadir runtii ma aaminsana aniga maxay ahayto caqabad hadda yani maarata si gaara ii haysataa jirto laakiin caqabaduhu marka la fiiriyo waxaan qabaa waa loo wada siman yahay haddana dadka qaar eh, maadaama aniga maxay ahayto eh, lixaadihi ka qayb ka mid ay dhiban yihiin in dadku ay is yirahdaan caqabado gaaraad qabtaa Eh, caqabada gaarka micnihii aan qabi karo keliya waxaa noqon kartaa aniga hadeer eh, qofkii aan rabay tusaale ahaan inaana dabcan maxay ahaytaan arki karin laakiin marka xagga shaqada la dhaho see kugu suura gashaa marka qofka ma arki karaysid ma aqoonsan karaysid sideed u baraqoonsataa ee dadkaad la ballansan dabcan qofka aad la ballansan tahay marka hore eh, waxaadba ka haysay soo ma aha waxaad kula xiriiri kartaad haysay Eh, waa la xiriirtay already waa la ballantay marka ballantaas wax walbay fududeynaysaa haddii eh, si dhaba looga soo baxo oo looga soo dhalaalo marka laba qofoo meel ku wada ballantay isma weyso dad israadinaya ama iyaguna isu baahan dabcan isma waayaan ee, waxaad tabisaa arrimaha siyaasadda gaar ahaan baarlamaankaad ka shaqaysaa ee, way- waa- waa waa shaqo adag masaafo waad s- bal si kooban ugu sharax dadka sida barnaamijyadan siyaasadeed marka la fiiriyo baarlamaanka shaqadiisa dad badan waxay u maleeyaan maanta inay tahay shaqo sahlan oo maxay ahayto aan wax culays ama wax caqabada lahayn laakiin marka runta loo hadlo ee shaqada ugu adag ee maanta la tabiyo waa baarlamaanka baarlamaanka ee waxaa ku jiri kara dad badan oo aan ku qanacsanayn dabcan ee waxyaabaha aad rabto inaad wax ka weydiiso ama aad bulshada u bandhigto ee dabcan waxaa jira qaar taageersan marka mar walba waxa waaye dhinacyo iska soo horjeeda unbaad u dhexaysaa adiga oo siyaasadii ku wada jiro Ee, dadkan marka maxay ahayto ku wada jira meeshaas waxaa laga yaabaa inay ku arkaan nin iyaga ka hiilinayo marka waxa waaye runtii caqabad way tira badan tahay caqabaduhu waxaana eh, lagu xallin karaa baan isleeyahay wadanka markuu dego oo maxay ahayto nidaam dowladeed oo sal xoog badan leh markuu yimaado in wax walba yani maarata halkaasi ku xalismi doonaan ma jiraan wax shaqadaada ka hor istaago caqabada
haa way jiraan tusaale ahaan eh, caqabad la-aan wadanka ma jirto tusaale ahaan adoo shaqadii kusii socda markaad baarlamaanka aadayso wadooyinka magaalada o dhan waa la xiraa waxaana loo xiraa baarlamaanka fadhigiisa waxaa laga yaabaa askarigii shalay meesha taagnaa in midaan ahan inuu yimaado kii shalay hadduu si wanaagsan kula macaamilay maanta ma laga yaabo kan taagan inuu si wanaagsan kula macaamilo isagoon waxba ku weydiin yaa laga yaabaa inuu ku yiraahdo ka eh, wadada noo baneeya ama maxay ahayd gaariga aad wadataan kuleeyahay kala wareejiya taas marka macnaheedu ma aha in caqabad la-aan ay jirto baarlamaanka markaad tagto laftarkiisa waxaa jiro eh, caqabado yaryar oo jira oo in la xaliyo aan filaya in la diidan yahay waxaa ka mid a eh, qofka journalistaha oo kale in- Wariyaha ha ama wariyaha ah ee shaqeynaya ee baarlamaanka imanaya ee yahay qof la aqoonsan yahay oo hore loo diiwaangeliyey in maxay ahayto haddana lagu xadgudbo oo teleefanadiisii iyo agabkiisii uu ku shaqeynayo qaarkood laga reebo marka macnaheedu taas waxay u dhigan tahay in dadka wadanka jooga inaysan iswada aamini karin waa caqabad weyn oo marka micna meesha ka jirta caqabadaas Ee, cabdifataax waxyaabaha sida gaarka ee, a- anigu dareenkii gel waxay ahayd inaad mara qaar gaadiidka dadweynaha raacdo dadka kula saaran gaadiidku aadan garanayn aad leedahay ee, inaad xarumaha ciidamada ama madaxtooyada aad u socotaad leedahay halkaligi jooji taasoo in magaaladuna is aaminkeeda amnigeeda aad ogtahay Si- sidee dareentaa markaas
Eh, dabcan anigu waxaan ahay muwaadin soomaali ah horta marka ugu horeysa dhibka dalkayga ka jira mar kasta waa la qabaa dadka soomaaliyeed Eh, waxaa kaloon ku sheegayaa eh, meel kasto yani ma dhacayso in si gaar ah maxay ahayd ixtiraam gooni la helo inkastoo marka xagga xuquuqda laga hadlayo qofka sideedoo kale ah uu leeyahay ixtiraam iyo xuquuq gooni ah haddana waxa waaye adduun ee marka soomaaliya laga hadlaya maanta dadkaad la mid tahay kama duwanaan kartid marka waa inaad samir iyo dulqaad iyo adkaysi aada la timaado si waxaasoo dhan maxay ahayto meesha aam- aada uga saarto marka way jiraan caqabado badan waxaa ka mid a ee ee, ani hadda waxaan ku fiicanahay ee, dadku aada bay iga warqabaan ama maxay ahayd dadku aada bay ii fahamsan yihiin ku ixtiraama marka waxa waaye waxyaabaha jiri kara waxa waaye dad aandan isgaranin markaa isku soo dhacdaan maxay ahayto way dhici kartaa in maxay ahayto ay markaas caqabad kusoo Waxay wajahan
kaasi waxa uu ahaa weriye cabdifataax xasan axmed oo loo yaqaano kalgacal kalgacal waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho isagoo araggala ayuuna yahay suxuufi subax walbaba uu ka lahaa baarlamaanka soomaaliya si uu warar uga soo diyaariyo wuxuuna ugu waramayay muqdisho wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada dhallinyaro kala duwan oo ku nool magaalada boosaaso ayaa loo fidiyey tababar la xidhiidha kalluumaysiga iyo sida ay u iibgeyn karaan marka ay soo qabtaan ama soo dabtaan kalluunkaba sidoo kalena hay-adda i o m oo tababarkan bixinaysa ayaa qalab kala duwan guddoonsiisay dadkii ka faa'iidaystay haddaba wariyaha v o a boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay tababarkan warbixintan ayuuna nooga soo diray tababarkani waxaa loo qabtay dhallinyaro gaaraysa afartan iyo shan dhallinyaro waxaana maanta loogu wareejiyey qalab kala duwan oo badda ay kaga shaqaysan doonaan qaar ka mid ah dhallinyaradan ku shaqaysan doona khibradda badda oo isugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa la hadlay barnaamijka dhallinyarada idaacadda v o a waxayna ka warrameen khibradda la baray iyo weliba agabka la siiyey waxa uu yahay een shaqo abuurkani wuxuu seeftan u yahay oo kaleete dadka yacni dhallinyarada ah oo aan anigu kow ka nahay qaarkoodna aadayn tahriibka ee ku baabeen yacni badaha shisheeye ayaga oo dalkoodii iyo dadkoodii anfici lahaa haddii ay sii joogi lahaayeen ama ka faa'iidaysan lahaa qaababkan hadda annaga wax naloo baroo kale iyo kuwo kaleetoo soo socda waxaan uga digi lahaa dhallinyarada maanta joogta in ay iska dayso tahriibka iyo iyo dalku khayraad buleeya u cararka dal shisheeye maantay adigoo dalkaagii nimcatallaahi ah intaa dhihi leed alxamdulilaahi rabbilcaalamiin inaad gaaweeto qaadato ama busto xun ama sariir xun lagu siiyo ee dal aadan diintiisa iyo dabeecaddiisa aadan aqoon gaaweeto inta qaadato aad tiraado waxa laygu shubo waa laga fiican yahay aad baan idinku mahad celinaynaa waxyaabo badanna waa faa'iidnay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin Een, waxaan rajaynaynaa yacni in wixii nala baray aan ka faa'iidaysanno Een, annagoo tixi raacayna yacni cilmiga nala baray iyo sidii wax nolo ku sheegay Een, jaakadda waxaan rabaa markii aan ku- yacni si- aan saaranahay doonta ama sixiimadda si loo- si boqor- si loo yaqaano Een, qofka siduu u yaqaano hadba Een, waxaan rabaa yacni inaan jaakadda gashto si beri ah yacni ama dhibaato yar oo badda xaggeeda ah baddu waa iska dhibaatooyin badan tahay markii dhibaata kugu timaado xagga cadilid cadilinda yacni wax kaa matoorku kaa xumaado ama si wax kaa noqdaan si aad yacni ugu soo dabaalato oo ugu ugu timaado meel naftaada yacni aad ku badbaadin kadho Een, taas ayay kaa saacidaysaa jaakadda maasha allah shabaagtana waxa weeye een, waa dhiganaysaa waxaa kaa soo galaya waxaa ku- waxaa- waxaa ku- waxaa ku helaysaa kalluun een, aa ku maarayso noloshaada een, shacabka kaa iibsanayana een, aad ugu faa'iidayso yacni een, si ay ayagana uga helaan een, munaafacaad way adiga ee, gabdhaha ayaa ka mid tahay ee magaalada boosaaso ee maantay shaqa abuurkaasi loo sameeyey badda dad badan baa isweydiinayay jaakadii lagu siiyey shabaagtii wixii see ugu shaqaynaysa adi anigu waxaan ugu shaqaysanaya dee shabagana waxaan saarsanaya gaadiidkaas oo muxuu ahaye dadkaan saarsanaya miiska iyo muxuu ahaye iyo kursigana waaba ku qalanaa ku ganacsanaya oo ka- shaqa buur ka samaysanaya ku faa'iidaysanaya shabaguna meel buu uga shaqaynaya intan waa ku shaqaysanaya oo anaa gacantayda kaga shaqaysanaya waxaan waxaa keenaya shaqala'aanta in laga cararo wadanka waxaa keenaya shaqala'aanta oo sabab u tahay dadka oo shaqadii la gaaray aan la siin muxuu ahaye dhallinyaradii ay xaqa u lahayd oo aan la siinayn la siinaya dad ajnabiya la keenayo meesha dhallinyarada soomaalida ee ka wada taqaanay Eh, ama xirfadaha hadda ama ingiriis baa lagu soo qoraya wixii ardaygii oo cunugii oo garanaya dhallinyarada oo garanaysa muxuu ahaye shaqadii baa waxaa lagu qoraya ereya ingiriisa ardaygii ing- waxaa laga yaaba inuu soomaaliga ingiriis oo laakiin xirfadii uu gacanta ka yaqaana laga yaabaa saas musuq maasuq saasaa keenaysa xaruufta lagu qoraa ingiriiska sababto anu ingiriis maba u dhalan maxaa ingiriis loogu qoraya say dhallinyarada uga faa'iidaysto waa in la qoraa sidii lagu dhawaaqay soomaaliga waa in la hormariyaa si ay dhallinyaradu shaqo u yeesho ee wadankooda uga cararin hadday shaqo kelaan wadanka nin ka cararaya ma jiro nin kasta dalkiisa waa jecel yahay laakiin waxa looga cararayaa waa shaqo la'aanta iyo musuq maasuqa wadanka yaallow haddeer waxaan nahay annagu labaatan dumaraan ah oo qalabka la siiyey si uga shaqaystaan waana ka faa'idaysanahay shaalsi noo shidiyey inaan uga soo baxlaan jecel haddii ilaahay idmo shaqal abuurna noo noqonaysa waanu ku bilaabanayna shaqada shaqa abuur noo noqonaysa shaqadeedu waan ku bilaabanayna haddii ilaahay idmo waxaan u mahad celinaynaa hay-adda oo noo samaysay shaqadan ugu dambayntii mas-uuliyiintii iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada kala qayb galay xafladdaasi dhallinyarada lagu guddoonsiinaya agabka oo ay ku jireen mas-uuliyiin ka socday wasaaradda kalluumaysiga puntland ayaa ku dhiirigeliyey in agabkan sidii loogu talagalay ay uga faa'iidaystaan dhallinyaradani yuusuf maxamuud v o a boosaaso
waa hagaag intaasi yuusuf aan kaga soo gudubna iyo warbixintaasi halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada codka sahra ilays iyo heeska sida damal harweyn
sida dhamal xadhweyn oo daaniya ku yal hawd ama degal barwaqa indhuka madaala sida dhamal xadhweyn oo daaniya ku yal hawd ama degal barwaqa indhuka madaala yaanka dultegino uhurukiyo habeenkii yaanka dultegino uhurukiyo habeenkii sida ubaxa dayrada labadaba ku daawada labadaba ku daawada yaanka dultegino uhurukiyo habeenkii yaanka dultegino uhurukiyo habeenkii sida ubaxa dayrada labadaba ku daawada labadaba ku daawada adna dayraya deeq naftana dadee tahay adna dayraya deeq naftana dadee tahay adigiyo dadnimada kolba sideedu dadin adigiyo dadnimada kolba sideedu dadin adna dayraya deeq naftana dadee tahay adna dayraya deeq naftana dadee tahay adigiyo dadnimada kolba sideedu dadin adigiyo dadnimada kolba sideedu dadin duufaanka gacaliya dambayleh cishqiga iyo daruurihii jacaylka igu soo daaye duufaanka gacaliya dambayleh cishqiga iyo daruurihii jacaylka igu soo daaye kuna dayn karaaye daymadadiyo qudha kuna dayn karaaye daymadadiyo qudha mubaarabtiidadan caashaqa damqanaya caashaqa damqanaya kuma dayn karaaye daymadadiyo qudha kuma dayn karaaye daymadadiyo qudha barabteedadan caashaqa damqanaya caashaqa damqanaya
codkaas ay ku luuqaynaysay sahra ilays iyo heesta sida damal hadhweyn haddaynu intaas kaga nimaadno haatanna waxaa aad idinku soo maqan barnaamijkii ciyaaraha waxaanala socodsiinayaa axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha aynu ku bilaabno horyaalka brimer liiga dalka ingiriiska naadiga leicester city ayaa waxa ay ku guulaysatay horyaalkaasi iyada oo beenisay dhammaan saadaashii hore loo sameeyey ahaa in kooxaha ugu waaweyn ee dalka ingiriiska qaarkood in ay ku guulaysan doonaan horyaalkani kooxda leicester city ayaa waxa ay leedahay toddobaatan iyo toddoba dhibcood waxaana horyaalka ka haray oo keliya laba kulan waxayna toddoba dhibcood ka horraysaa kooxda tottenham oo kaalinta labaad ku jirta naadiga tottenham ayaa xalay waxay la ciyaartay kooxda chelsea ciyaar ka dhacday garoonka stafford bridge waxaana ciyaartaasi ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah kooxda tottenham waxay u baahnayd in ay badiso si ay u xaqiijiso in xalay aysan kooxda leicester ku guulaysan horyaalka hase yeeshee naadiga chelsea oo ciyaartooydeeda qaarkood horey ay u ballanqaadeen in kooxda leicester ay ka saacidi doonaan in horyaalka ay ku guulaysato ayaa beeniyey rajadii kooxda tottenham oo barbardhac ayay ciyaartii ku dhammaatay sidaa darteedna kooxda leicester city ayaa waxa ay noqotay koox si lama filaana ugu guulaysatay horyaalka brimer liiga ee dalka ingiriiska sheekada leicester city ayaa waxaa maanta aad looga hadalhayaa dunida oo idil muddo iminka laga joogo sannad waxay kooxda leicester city qalqal ugu jirto in loo celiyo horyaalka heerka labaad ee dalka ingiriiska ciyaar ka dhacday garoonka tottenham bishii maarj koolabaatankeedii sannaddii laba kun shan iyo toban ayaa kooxda leicester city waxaa looga adkaaday afar gool iyo saddex gool waxaana taa macnaheedu uu noqday in ay u baahnayd toddoba dhibcood si ay uga badbaado in loo celiyo heerka labaad ee horyaalka brimer liiga kulankii kaa xigana ciyaaryahan andi king ayaa waxa uu dheliyey goolka guusha oo kooxda leicester ay laba iyo hal kaga adkaatay naadiga westham waxaana wixii markaa ka dambeeyey kooxda leicester city ahayd koox aan la joojin karin waa kooxdii ugu horraysay ee horyaalka brimer liiga ku guulaysataa marka laga reebo shan kooxood horyaalka brimer liiga oo magacan qaatay sannaddii sagaashan iyo labadii ayaa waxaa ku guulaystay kooxda manchester united arsenal chelseaa manchester city iyo kooxda blackburn rovers kooxda leicester city ayaa waxay iminka qaadan doontaa boqol iyo konton milyan oo lacagta baanka dalka ingiriiska oo ka soo geli doona hanashada horyaalka dalka ingiriiska iyo u soo bixitaankeeda koobka horyaalada qaarada yurub ee sannadka soo socda kooxda leicester city ayaa waxay horyaalka ku guulaysatay iyadoo aan qarash gareenin lacag badan marka loo fiiriyo kooxaha kale ee qaaradda yurub balse marka hore aynu eegno dhibcaha kooxda leicester city oo noqon doona dhibcihii ugu yaraa ee abid lagu qaado horyaalka brimer liiga dalka ingiriiska kooxda man city ayaa sannaddii waxay horyaalka ku qaaday dhibcood sidoo kale man united ayaa dhibcood waxay ku qaaday sannaddii ilaa kooxda man city ayaa sannaddii ilaa waxay ku qaaday horyaalka dhibcood haddii kooxda leicester city xitaa ay badiso labada kulan ee uga hadsan horyaalka dalka ingiriiska waxaa taa macnaheedu uu noqon doonaa in ay noqoto kooxdii ku qaaday horyaalka brimer liiga dhibcihii ugu yaraa kooxda leicester city ayaa waxaa u ciyaaray ciyaaryahanno lagu soo iibiyey lacag aad u yar marka loo fiiriyo kooxaha kale ee qaaradda yurub iyo gaar ahaan kooxaha brimer liiga dalka ingiriiska dhinaca kalena waxaa caawa dhici doona kulan ka tirsan koobka horyaalada qaarada yurub kooxda atletico madrid ayaa waxay u safri doontaa naadiga bayer munich oo ciyaartii tan ka horraysana waxaa gool iyo xog ku adkaaday kooxda atletico madrid kooxda bayer waxay u baahnaan doontaa inay ku badiso ugu yaraan laba iyo eber si ay u soo baxdo ama hal iyo eber si ciyaarta wakhti dheeriha ay ugu darto haddii ciyaartan ay ku dhammaato laba iyo hal ama saddex iyo laba ama farqi goolal ah oo ka yar laba gool waxaa soo bixi doonta kooxda atletico madrid macalinka kooxda atletico madrid diego zimoni ayaa waxa uu ballan qaaday in kooxdiisa aysan difaac geli doonin islamarkaana ay u tegi doonto kooxda bayer munich inay kubadla cayaarto diego zimoni ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in kooxdiisa ugu yaraan hal gool ay dhaliso si ay sare ugu sii qaado rajadeeda ah soo bixitaanka si kastaba kooxda atletico madrid ayaa waxa ay wajahaysaa loolan adag caawa maadaama kooxda bayer munikh aan looga adkaanin xilli ciyaareedkan garoonkeeda waxay ku ciyaartay shan kulan dhammaantoodna waa ay badisay inkastoo mar ay qilqiil gelisay kooxda yuventus ayadoo bayer looga hormaray ciyaartii wareegga lixi tobanaadka ee koobka horyaalada qaaradda yurub ee iminka socda laba gool iyo waxba hase yeeshee kadib ka soo kabatay oo soo barbaraysay kadibna markii ciyaarta lagu daray dhalisay laba gool oo kale oo dheeri ah sidaasna ku soo reebtay kooxda yuventus xubintii cayaarahana waa naga intaas
cali sheekh aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi ciyaarahana isaga ayaa nala socodsiinaya haatanna waxaad ku soo dhowaataan codka guul alle iyo cabdijibaar iyo nimco yaasiin
codkaas cabdijibaar alkhaliiji iyo weliba nimco yaasin wuxuu gebagabo u yahay idaacadayadii duhurnimo maxamed cabdi sandheero dhinaca farsamada anigoo ismaaciil xuseen farsharay sahre cabdi axmed ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intan idaacadda afarta kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.